iskuduwaha caafimaadka gobolka saraara ayaa hano kumid ee shaqaalo caafimaadka ee gobolka sayhan hiriya towbara ka saabsan ayay ku hortago kacabuga haanase etiyoobiya ayanga hay-adda bishacaas iyo weliba uuse ka saabsan ayay ka hortaga la dagaalanka cabuga faafawa iyo weliba hiritaanka tobabarkaasi ku hadalaya maxamed cayaanle oo use ku dareeray hay-adda bishacas iyo faahfaahin kubiya tobabarka laanhiri hano kumid ee shaqaaloweynaha
xidhitaankii tababarkii labada cisho inooga socday halkan tababarkaasoo ku saabsanaa i b c ama infection profession control ama waxa weeyaan xakamaynta iyo waxa weyaan ka hortaga caabuqa faafa runtii waxaa farxad noo ah kabishacas ahaan inaan wasaaradda kala shaqayno kana taageerno waxa weyaan tababarka noocan oo kale ah runtiina tababarkaasi intay ku guda jiray waxaan rajaynayaa inaynu kala qaadanay aqoon iyo faa'iido waxaana rajaynayaa insha allahu inuu inoo noqdo aqoontaynu tababarka wakhtiga gaaban ku qaadannay aqoon aynu ugu faa'iidayn doonno insha allahu goobaheennii shaqada una noqon doona waxa weeyaan gundhig wax weyna ka tari doona faafitaanka waxa weeyaan ka hortaga cudurrada faafa ilaahba mahadle idinkana insha allahu waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad aqoontaad halkan ka qaadateen sideeda u dhaqangelisaan goobaheennii shaqada dadkeenna aynu la u shaqaynaynay deegaankii shaqada intaba biidni illaahi inaad ku dabaqi doontaan iskuduubaha caafimaadka gobolka saraara doctor cali nuur xaaji cabdi iyo agaasimaha isbitaalka magaalada caynaba doctor mustafa maxamed maxmuuda yaa u mahadnageen hay-adda bishacaas oo tababarku qowadaya shaqaalaha walibana sidoo kale iyo kabooriyeena iyo bulshada la wadaagana walyaabo iyo baradenga
inoo socday labada casho tababarkaasoo runtii muhiimad gaara u lahaa bahda caafimaadka ee gobolka saraar si gaarana u taabanayay ka hortaga iyo xakamaynta caabuqa iyo xanuunada faafa waxaan runtii doonayaa inaan u mahad naqo si guud hay-adda bishacas oo taageerada iyo taabagelinta tababarkanba lahayd oo iyadoo inoo soo marsay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo siduuhiina inala joogo kolley wixii talo iyo tusaale ah hore ayaa loo yidhi waxaanan filayaa in wixii aynu ugu talagalay labada casho aynu gudbinno in la gudbiyey wixii dee aynu baranaynina aynu barannay marka ereyga aan doonayaa marka laga tago mahadnaqa guud idinkana idin mahadnaqayo bisha cas iyo wasaaradda caafimaadkana aan u mahadnaqayno waxaan doonaya ereyga aan doonaya inaan idhaahdo waxa weyaan cilmiga aad barateen goobihiinii shaqooyda in laga dareemo treeninka iyo tababarka dad baa u yaqaanaa in kasyar loo soo doonto inaan aqoonimo ku jirin laakiin muhiimaddu waxa weeyaan waxa ka badan koskiyaraad qaadatee maantaba kaa dhammaaday waxa ka badan cilmigaad ka faa'idayso treeninku waa treening manfac badan buu ahaa i b c ga mar horena wasaaradda horumarinta caafimaadka ka qabatay qolada cisbitaalka u qabatay waa wax badan oo wax badan oo shaqadoodna ku xidhan wax badan lagu kala saaro boqolkiiba sagaashan waxaa la odhan karaa waa shaqadeena caadiga maalinlaha aynu qabanno ayuu ka mid yahay tababarkun iyo weliba uusa dareeraya muddo lama maalamood ah welibana la anhiray haana ku mid ee holwadeenada caafimaadka ee gobolka saraara si korlanka qaaday xirfadiyo caafimaadka